wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlada koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi aruush iyo shir gudoomiye kulanka hay-ado samafalka iyo wasaarado oo ku qabsoomay xarunta wasaaradda gargaarka ee magaalada baydhabo kulanku wayba diirada laga saaree isbarashada maamulka cusub ee gobolka baay iyo hay-ado warbixin ka saabsan sida gurmudland deersii lahay bulshada ka nool magaalada qoryoole arrimo sameeyowka sharciga ilaalinta sahayda ee la deersiyo bulshada iyo hog curuurinta haalado nololo ee bulshada ka nool degmooyinka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi aruush ya sheegay in dhammaan qodobadii shirkalunku dawey iyo dhaqan galo doonaan toddobaadyadaha dareera bismillahi raxmaan raxiim magaalada baydhabo maanta oo bisha julaay taa toddobiiy toban arbaco ah waxaa noogu qabsoomay kulankii hay-adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka oo bisha laba mar noo qabsooma kulankaas waxaa looga hadlaya qodobo aada u badan waxaa ka mid ahay isbarid guddoomiyaha cusub ee gobolka baay iyo hay-adaha iyo sida wada shaqayn fiican ula lahaa lahaayeen hay-adaha iyo maamulka gobolka waxaa nagala soo qaybgalay guddoomiyaha gobolka baay ajendaha labaad oo shirka looga hadla waxuu ahay in warbixin aan ka siinay hay-adaha inay gurmud gaarsiiyaan degmada qoryooley oo khilaafyarr ka jir jireen arrintaasna hadda meel fiican marayso gacanta lagu haayo in dadka baahida ay qabaan degmadaas si gaar ah gacan loo siiyo warbixin arrimahaasaan ka hadalnay iyo baahiyaha bulshada qoryooley iyo in dowladda koonfur galbeed ay garab taagantaha shacabkaas hay-adahana ay garab istaagaan qodobka saddexaad oo looga hadla waxuu ahay arrimaha samaynta sharciga lagu xakamaynayo in sahanida bini-aadanimada dadka loogu talagalay ay gaarto ayadana waxaa warbixino ka bixiyey sharciyaqaanada sharcigaas gacanta ku haya iyo taas hay-adahana la weydiinayo talooyin iyo meesha ay marayaan iyo stebiska si isugu xigaan tallaabooyinka laqaadi dogan waxaa ka mid in degmooyinka la tago xog laga soo arooriyo dadka taladooda ay ku darsadaan sida ugu macquulsan dadka loo gaarsiin kara sahayda loogu talagalay kaasna si fiican noogu dhammaaday qodobka afraad oo shirka maanta aan una hadalna wuxuu ahay assessment ama xog aruurin arrimaha nolosha bulshada degmooyinka ayadoo lix degmo lagu bilaabayo oo koonfur galbeed ka mida ay ka mid tahay degmada wallaweyn degmada waajid degmada xudur qansa dheere degmada diinsool iyo buurakaba lixdaas degmo in lagu bilaabo xogtooda lasoo aruuriyo warbixino dhammaystiran laga soo saaro maalmaha nagu soo aadan hawshaasna meel aad u wanaagsan ayay noo maraysaa degmooyinka qaarna shaqada waa bilaabatay meel fiicanayna maraysaa xogtoo dhammaystirna insha allah maalmaha soo socda ayaan soo saari doonaa kulankeenina waxaa nagu dhammaaday si guul ah aada u mahadsantiin